Dhaqashada dalagyada kala duwan ee beeraha iyo wax soo saarka ayaa waxaa kaalin weyn ka qaata haweenka Soomaaliyeed waxa ayna durba bilaabeen in ay wax soo saarka xoojiyaan oo ay horumariyaan. Qaar ka mid ah haweenka beeraleyda ah ee deegaanka baarka ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa ka warbixiyay kaalinta ay ka qaataan tacbashada beeraha deegaanka iyo caqabadaha ay kala kulmaan.
beeraleyan nahay aa ahay maamada beeraleyan ahay marka beeraha waxaan tacabaa galeyda eh, maxay aheede digirta een, maxay aheede iisheeg eh, bocorka nyaanyada tacabnaa ma fahante marka bocorkii iyo nyaanyadii hadnaa naga go-eysab ilaahay rasuulka og marka saddex bilood waa beerahan aan sugaynay alxamdu rabbilcaalamiin biyaha waa naga baxeen hadda galeedii cudur iyo waxa u amaaday ee kii kale maa daaqahay duwaagta ma fahante marka alxamdu rabbilcaalamiin hadda waa iskafafalhaynaa Eh, maxaana sunaa ku shubhaynaa akhrisanhaaya waa ku shubhaynaa wax anaga aan dhaafeena male marka alxamdulilah rabbilcaalamiin beerihiyaa iska falahaynaa beerihii waxa waaye alxamdulilah shukuur wixii ka helno buustayaalka ku shubaneena kadib waa haddii macana wax aynoo go-aan macana aynaa go-dan alxamdulilah shukuur rabbilcaalamiin deer horta wax kurax ma baxo gu-ah xelaha gu-ah saan oo kale wa deertin waxawaay baahadeedaa badan intee lahaas waxawaay ilmaha dhuxusho u gooy koo bostado usoo fal shin uu gad leeway waxaa lagu buufinaa diisdiis cagaarasho intaasaa lagu buufinaa maalintii haddaan amaado bosta iyo bar waa ka falaha dhulkan yaanba lama markisiya yaanba hor hataan bosta iyo bar ma fadhiin maalin halahan ilaa halahan oo gabadha anaga aa falni tanaa fadhiin maalin dhulkan hadda halii anaga aa fadhiin laba horta bil iyo bar ahaan dhulkan waa fadhiin hadda yaanba lamada labadan bir waa hir waa neebsaday dhul qalac qalac ayaas ah dhulka saa ma ahayno Ba- waxaa la bixinaya buraa la dejinaya taa waxaan isku dubirna ma haysano hadda sidan ama saddex biloodaa la dul deganay hadda wax qaabale ma ka soo baxay ma arkaysid hadda markaan isku jid ma ma noqon karaa kayfiyada kanti dhay ma arkay waxay ka imaanayo ku dubartana ma haysatid haba an yaraan nagu haysan xagga oo dowladda xaggeeda gargaar un ka haysanna ma jirto ma Haweenkan beeraleyda ah ee ku nool deegaanka baarka ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa sheegay in ay udub dhexaad u yihiin horumarinta wax soo saarka beeraha iyo xoolaha.